بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخواننا في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني ولا ليال وحا إن شاء الله تعالى أي نعاوة إلى بدون درسي كسابسا نواقض الإسلام موضوع ليلاهد عوان كيسه macnihiisuna uu yahay islaamka waxyaabaha buriya ama sababa inuu qofku islaamka ka baxo diinta uu ka ridoobo islaamnimadii uu haystay ay ka burto kitaab yar oo mukhtasar ah oo ahlulcilmiga qaarkood ay alifeen oo masalada ku saabsan ayaynu insha allahu tacaala wixii ilaahay inaga garansiiyo aynu ka tilmaami doonaa waxaan mawduucan u doortay in aan wixii rabbi iga garansiiyo ka idhaahdo asbaabo ama sababo dhowra awgeed awalan muhimadda uu mawduucani leeyahay oo waxa weeye waxaa in badan dhacda in qofka muslimkaahi uu hadalla ku hadlo khatartooda iyo khuduuradooda leh oo laga yaabo inay islaamkiisa waxyeelaan uuna ugu hadlo ama jaahilnimo ka haysa oo aanu garanaynin ama waxa weeyaan dhaadin la-aan uu aanu dhaadanayn oo aanu islahaynba halkaas ayay gaadhsiisan tahay waxa kale asbaabta ka mid ah runtii inay faaftay in dad badani ay iskaga dhawaaqaan waxyaababa gaalnimo ah iyagoo waxa weeyaan aan u aabba yeelaynin waxa ay ku hadlayaan ama ay samaynayaan waxaan markaa jeclaystay in si qofka muslimkaahi uu uga digtoonaado waxyaabaha noocaas ah islaamkiisana uu uga ilaaliyo iyo diinta islaamka uu haystay inay burto uu islaamka ka baxo isagoo aan dareensanayn amaba uu sameeyo wax aanu islahayn in waxa weeyaan waad ku gaaloobaysaa si aanay taasi u dhicin inaan walaaladay wixii aan mawduuca ka garto ahlulcilmigu ka tilmaameen aan ku baraarujiyo risaalada aynu akrin doono waxaa la yidhaahaa nawaaqib alislaam ama kitaabka yar aynu akrin doono insha allahuna aynu sharixi doono waxaana alifay caalim culimada islaamka ka mid ah culimadii dambe mutaakhiriintii yacni wakti waxoogaa hadda ka soo wareegay dhintayna ka mid ah waxaana la yidhaahdaa asheekh maxamed ibn cabdilwahaab oo ka mida culimadii dowladda sacuudiga ama waddanka xarameynka ahlulcilmigii ilaahay uu ka soo saaray mid kamid ah runtii waa caalim beeno badan laga faafiyey sababta beenaha badan looga faafiyeyna waxaa ugu weynaa inuu ahaa nin bidaca iyo khuraafada iyo shirkiga la dagaalama waxaanu runtii i yimi oo waktigiisu ku soo beegmay wakti dadka suufiyada ah iyo dadka shirkiga iyo waxyaabaha lamidka ah sameeya ay iyagu waxa weeyaan arlada haysteen dadka ay diin uga dhigeen shirki iyo gaalnimo waxa weeyaan culimana ay ku ahaayeen oo ay dadka dalaalada noocaasa u taqriirin jireen ay ugu baaqi jireen kadibna waxa uu ku baaqay tawxiidka iyo in bidcada laga tago shirkiga iyo wixii gaalnimaa in laga tago ilaahay cid aan ahayn baryada la baryaya in laga tago amwaadda iyo dadka dhintay baryadooda in laga in laga tago o laga dheeraado qubuurta iyo dawaafka iyo lagu wareegayo ama wax lagu aggowracayo iyo inaan la samaynin yacni masaa'ilka noocaasa oo diinta ka mid ah ayuu aada iyo aad ugu dadaalay inuu faafiyo runtiina uu dadka ku dhex faafiyey kii waxay keentay inuu cadow badan yeesho maadaama waxa uu ku baaqayaa diin xaqa ay tahay kadibna beeno badan baa laga faafiyey beeno badan ayay suufiyadu ka faafiyeen qaarkood rasaa'il bay ka qorqoreen oo ay waxa weeyaan ku dacninayaan oo isaga wax kaga sheegayaan laakiin khulaasadu waxay tahay caalim buu ahaa culimada rabbaaniyiinta ka mid ah kitaabkiiyo sunnada dadka fahmay ee ilaahay jalla wacalaa uu u furay bal ilaahay dacwatu tawxiid culimadii uu ku yacni sababtooda ay ku ay ku faaftay dacwadaa maanta tawxiidka ee beledka sacuudiya ka jirta dacwada tawxiidka ee buldaanta muslimiinta maanta ka jirta asbaabahay ku faaftay ayuu ka mid ahaa ninkaas caalimkaa ee la ohan jiray asheekh maxamed cabdiwahaab raxmatullaahi tacaala caleyh marka waa inay suufiyadu iyo khuraafadu aad iyo aad ay u necab yihiin runtiina caalim cilmi badan ayuu ahaa nin islaama oo dadka sunnada ugu baaqiya tawxiidka gaalnimadiiyo shirkiga uga diga hadaf kale iyo ujeeddo kale aan lahayn buu ahaa kitaabkan kutub badan buu alifay tawxiidka ka alifay khaasatan waxaa ka mid ahaa kutubtaas uu alifay risaaladan hadda insha allahu aynu wixii ilaahay naga garansiiyo ka tilmaami doono oo la yidhaha nawaaqib alislaam waxaanuu risaaladan sheekhu ugu ugu talagalay inay u noqoto qofka muslimkaa baraarujin uu ku baraarujiyo inuu iska ilaaliyo wixii diintiisa waxyeelayn kara ee keeni kara in waxa weeyaan islaamnimada uu ka baxo ama islaamnimadiisii ay ka baaba'do oo uu diinta ka ridoobo qofku si fiican baa lai maqlayaa waan malaynaya so sidaa maaha maasha allah waxaa ikhwaani inta haddaynu ku dhaafno sheekha tilmaantaa kooban islaamku iyo diinta ilaahay jalla wacalaa uu inagu sharfay ee uu ina siiyey waxa ay leedahay wax lagu soo galo oo waxa lagu soo galaa shahaadateynka yani qofku wuxuu muslim ku noqdaa haddii uu gaalgaal ahaa inuu qiro labada shahaadateyn ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna maxamed rasuulullah waxa ay sheegayaanna uu rumeeyo waxa kale oo qofka islaamnimadiisu ay ku sugnaataa in laba waalid oo muslimiin ay dhalaan laba waalid oo muslimiinihi inay dhalaan oo u ka tafiirmo ayaa qofka islaamnimadiisa iyana lagu sugaa waxyaabaha islaamnimada qofka lagu sugo labadaas ayaa kamid ah waxyaabo kaleo islaamnimada qofka lagu sugo ahlulcilmigu ay sheegeen way ka mid tahay inuu daar islaam ku koro waxa weeyaan iyana waa jirtaa qofka muslimka ahi marka diinta ilaahay jalla wacalaa uu ku sharfay ee uu siiyey waajib waxa ku ah inuu ilaahay ugu mahadnaqo waajib waxaa ku ah inuu ilaaliyo oo uu ka ilaaliyo wixii dhaawici kara waxa dhaawacma dhaawacaana waxay u qaybsamaan waxyaabo sababo qofka diintiisa nuqsaani inay ku dhacdo oo ay daciifto iyo waxyaabo sababo qofku haddii uu sameeyo inuu islaamnimadaba ka baxo oo diintii uu waxa weeyaan uu ka ridoobo ilaahay naguma sallide maadaamay sidaa tahay waxa lagu ridoobaa ama qofku islaamka kaga islaamnimada ilaahay jala wacala uu siiyey uu ay kaga buri kartaa wax waxay leeyihiin qowl ah oo waxaa jira waxyaabo qofku hadduu ku hadlo waxa weeyaan islaamnimadiisu ay burayso sida inuu diinta caayo ama ilaahay caayo ama yani waxa weeyaan kitaabka uu yani iyo islaamka uu caayo yani waa qowl uu qofku diintiisa uu kaga baxaayo waana arrin aad iyo aad u faaftay oo runtii in badanoo muslimiinta kamid a maanta ay waxa weeyaan ku dhaceen waxa ay leedahay waxyaabaha islaamnimada buriya wax ficil ah oo qofka hadduu sameeyo walow yaanu ku hadlinbe eh walow yaanu ictiqaadsanaanimbe eh waxa weeyaan haddii uu sameeyo bimujarad ficilka samaynta uu sameeyo uu ku gaaloobayo waxaa ka mid ah inuu masalan musxafka ku kitaabka qur-aanka ku istaago ama uu ku kaajo ama uu meel yacni waxa weeyaan liidato ku tuuro oo waxa weeyaan suuliya wixii lamid oo ku rido waa ficil waa uu ku gaaloobaya qofku waxaa lagu gaaloobaa waxaan qowl iyo yani hadal iyo ficil midna ahayn ee caqiide ah oo qofku hadduu rumeeyo ama uu ictiqaado in diinta islaamku yani ay la mid tahay diimaha kale oo qofku uu xor u yahay inuu muslim noqdo iyo inuu yahuudi noqdo iyo inuu nasraani noqdo uu xor iyo ikhtiyaaru leeyahay amaba uu waxa weeyaan ictiqaadiyo in diinta nasaarada iyo yahuudiyada iyo shuuciyada iyo dimuqraadiyada iyo muslimku isku mid yihiin waa ictiqaadu ku gaaloobayo hadduu qofku ictiqaadiyo ilaahay jala wacala in aanu jirin ah ama uu ka shakiyey ilaahay jiritaankiisa iyana waa wuxuu ku gaaloobaya iyana waa wuxuu ku gaaloobaya marka waxyaabaha lagu gaaloobaa waxay leeyihiin wax qowla waxay leeyihiin wax ficilo yani waxay leeyihin wax hadala iyo wax ficil iyo wax la samaynaya waxay leeyihin wax caqiide ah ah qofku ictiqaadayo waana sida ahlu sunnati waljamaca qabaan waana sida xaqa sawaabka ah in waxa lagu gaaloobaa intaaba ay leeyihiin hadduu qofku ka shakiyo diinta islaamku inay xaq tahay ama yani waxa weeyaan ilaahay waxa uu sheegay inuu run yahay oo wuxuu ku gaaloobayo walow yaanu kuba hadlin marka maadaamay sidaa tahay qofka muslimka ahi waa halagama maarmaana inuu ogaado waxa weeyaan wixii islaamnimadiisa wax yeelaya islaamka burinaya waxaynu ikhwaani naqaanaa weysadu waxa ay leedahay waxay ku ansaxdo iyo wax buriya oo qofku isagoo weyse qaba haddii uu suuli galo ama isagoo weyse qaba haddii waxa weeyaan neef iyo wixii lamidi ay ka yimaadaan waxa uu og yahay inay weysadii ka tabtay tadaayuu qofku isagoo salaada ku jira hadduu hadlo ogna inay yani waxa weeyaan isagoo og inuu salaad ku jiro waxa weeyaan hadduu hadlo oo waxa weeyaan bil hadal bini aadan uu ku hadlo hadal bini aadan uu ku hadlo ama waxa weeyaan uu sameeyo shay kale ay salaada ku burto waxyaabaha salaada buriye ka mid ah mubdilaadkii salaada ka mid ah waxa weeyaan shaki ma laha inay salaado ka burayso salaaddii inay ka burayso shaki ma laha kadalika waxaynu naqaanaa soonka oo cibaado ilaahay jala wacala uu waajibiye nagu waajibiye ah waxay leedahay waxyaabo buriya waxaa ka mid a qofku inuu ukas wax u cabo ama wax u cuno waxaa ka mid a qofku isagoo maalintii sooman inuu maalinta ramadaan galmo sameeyo waxaa ka mid ah waxyaabaha nawaaqib ah ee soomka buriya in qofku uu iska matajiyo ukasna uu isaga matajiyo waxyaabahaas salaadii ayay buri soonkii ayay burinayaan soonkii ayay burinayaan sidaa walaalayaal uu soonka iyo salaada iyo waxa weeyaan weysadu ay u leedahay waxyaabo buriya ayaa islaamkuna uu leeyahay waxyaabo buriya oo khatar ah oo keena qofku inuu islaamnimada ka baxo min hunaa bay ahlulcilmigu waxay yidhaaheen qofka muslimkaa waxa waajib ku ah yacni cilmiga wax waajibaa jira baynu hore u sheegnay waxaa ka mid a waxaa waajibkaa cilmiga ah inuu qofku yaqaano islaamnimadiisu waxay ku burayso iyo islaamnimadiisu waxay ku ansaxayso ee islaam islaamka lagu galo kadalika waajibaadka ilaahay uu ku saaray waxa weeye waajibaadka ilaahay uu ku saaray sida salaada zakada soonka waa inaad taqaanid ee lagaa rabo iyo mid waloo kamidi maxay ku ansaxaysaa maxay ku burtaa kadalika qofku waa inuu yaqaanaa masalan hadduu qofku maal leeyahay zakada waxay yani goortay waajibto yani waxa la bixinayo cidda la siinayo waa inuu qofku yaqaanaa kadalika qofka haddii xajku ku waajibay waa inuu yaqaanaa wixii cibaadaada ay kugu waajibay waxa ay ku ansaxayaan iyo waxa ay ku buraan waa ina taqaanaa waxaa kale cilmigu yidhahdeen cilmiga waajibka waxaa ka mid a qofku inuu kala yaqaano xalaasha iyo xaaraanta maxaa xalaala ila cuni karaa maxaa xalaal ah ee la cabbi karaa maxaa xalaala ee la xidhan karaa maxaa xalaala ee guur ah maxaa xalaala ee iib iyo waxaweyaan dacbishir ku saabsan marka qofku waa inuu yaqaanaa taana taana waa inuu qofku yaqaanaa marka ahlulcilmigu waxay tilmaameen yani cilmigu inuu leeyahay wax fardo cayn ah oo qof walba gaarkiisa looga rabo iyo wax fardo kifaaya oo dadka qaarkood hadday ogaadaan inta kale oo ay bartaan inta kale waajibnimadiisa ay ka dhacayso waxaa wax qof walba laga raba ah in qofku uu yaqaano islaamnimadiisu waxay ku sugaanto iyo wixii buriya shahaadatenkii waxa ay yani macnahoodu yihiin maxaa laga doonaya qofkan oo laga rabaa shahaadateynka maxaa buriya ee keena qofku inuu islaamkii ka baxo waajibaadka ilaahay ku saaray maxay yihiin yani arkaantii islaamka iyo arkaantii iimaanka maxay arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanka samayntooda yani maxay ku ansaxaan oo lagaaga baahan yaho inaad samayso ay tahay qaabkeebad u samaynaysaa yani wixii xalaal iyo xaaraanana ee waxa weeyaan inuu qofku yaqaano ibn cabdibar ayaa wuxuu ku tilmaamaya iyo ahlulcilmi kaleba masaladaa kutubtooda ayay ku tilmaameen sidaa ogeed waxay taasi ku tusinaysaa muhimka uu baabkani leeyahay ahmiyadda uu baabkani leeyahay bay ku tusinaysaa dadka qaarkood oo lunsan waxa ay hadiya yani waktiyada qaarkood ku celceliyaan qofku hadduu islaamka soo galo yani waxa weeyaan waa muslim qaarkoodna waxaawad moodaa inay ictiqaadsan yihiin in qofku hadduu islaamaba islaamku u sugnaado aanu waxa weeye marnaba aana islaamnimadii usugnayd ka buraynin walo wuxuu doonaha sameeyo caqiidada noocaasihi waa caqiide baatil ah waana caqiide ka hor imanaysa kitaabka iyo sunnada iyo aqwaasha ahlulcilmiga iyo ijmaaca ahlulcilmiga oo kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulkaba waxa ku cad waxyaaba diinta lagaga baxo haddii la sameeyo oo qofku waxa weeyaan islaamkiisa uu burayo samayntooda haddii uu sameeyo ama uu la yimaado islaamkooda islaamkiisa uu burayo ayaa kitaabka ku cad sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalamna ku cad wax ka midana insha allah waa waa tilmaami doonaa ahlulcilmiguna way isku waafaqsan yihiin in waxa weeye ay jiraan waxyaabo qofku islaamka oo kaga baxi karo oo islaamkiisu burinaya walow ha iskuba khilaafaan waxyaabaha qaarkood ma gaalnima mise gaalnimo maaha laakiin inay jirto waxyaabaha islaamka lagaga baxaa way isku waafaqsan yihin culimadu wax badanna ay isku waafaqsan yihiinna oo waxyaabaha kamidina waa jiraan qaarkoodna insha allah waa arki doonaa marka qofka muslimka ahi waa inuu ilaaliyo diintiisa oo uu aada iyo aad isaga ilaaliyo inuu si yar oo aanu dareensanayn ugu dhaco wax diintiisa buriya dabadeedna adduunya aakhiraba uu khasaaro taasina waxay kugu kelifaysaa yani qofka muslimkaa walaalyaal ay ku kelifaysaa inuu barto oo uu aada iyo aad yani waxa weeye si uu isaga ilaaliyo inuu barto waxyaabaha islaamka buriya haddii aanay ku suurto gelaynin inaad adigu yani shaksiyan aada akrido ama aada u barato waxa weeye waa inaad dadka ahlulcilmigaa weydiiso oo aad waxa weeyaan ogaato si aad isaga ilaaliso xaqiiqatanna waxaa batay jahliga faafay awgeed in dad badani ay samaynayaan waxyaaba badan oo gaalnimo ah iyagoo waxa weeyaan u haysto inaanay diintooda waxba yeelaynin waxa weeyaan ama dhibaynin amaba aan garanaynin xukunkeeda jaahiliinka ah intaa haddaynu tilmaanay waxaan ku dari lahaa masalo kale oo aan iyadana baraarujinayo masaladaasi waxay tahay iyadoo ay jirto waxyaabo islaamka qofka buriya sida aynu taqriirinay ama aynu caddaynay ayaa haddana waxaa culimada islaamka ay sheegeen inaanay bannaanayn qof muslima gaalaysiintii in lagu degdego ilaa iyo la hubiyo in waxa weeyaan ay ku dhammaystirantay shuruudda qofka keento in la gaalaysiiyo oo islaamka laga saaro wax maanic oo waxa weeyaan diido in qofkaa la gaalaysiiyana aanay qofkaa ku sugnaanin marka ahlulcilmigu waxay tilmaameen nusuusta ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalamna aada ugu soo aroortay in qofka muslimkaay uu aada uga dheeraado inuu ku degdego dadka walaaladii inuu gaalaysiiyo oo waxa weeyaan uu arrinta carabkiisa ka ilaashado bal nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay qofka qofkuud ahaa yani waxa weeyaan ku tilmaamay inuu gaal yahay in waxa weeyaan labadooda midkood uun haddii aanu qofkaa uu gaalnimada ku tilmaamay aanu sida ahayn in isaga kusoo noqonayso in isaga kusoo noqonayso waana waciid khatar ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka digey ma yani xajkii ugu dembeeyey ama xajkii uu xajiyey xajatulwadaac arrinta noocaasa wuxuuhi laa tarjicu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd barhkiinba barka kale yaanu gaalaysiin barhkiinba barka kale yaanu layn oo waxa weeyaan dirta ha iska aasinana buu nebigu alayh isalaatu wasalaam idinku ha islaynina waxaana jira runtii dad iyagoo cilmi diinoo badan oo ay leeyihiin aanay jirin waxa weeyaan cid ahlulcilmiya oo ay waxa weeyaan yani lagu kalsoon yahay oo cilmigooda waxa weeyaan lagu yaqaano salaamat ulmanhaj iyo manhajkoodu inuu waxa weeyaan yahay mid saafiya lagu yaqaano inay cilmiga aimo ku yihiin oo rusuukh oo ay waxaweyan cilmiga ka fara buuxsadeen iyagoon cid noocaasa fataawo ka qaadanaynin oo caqligooda ku soconaya in badan oo muslimiina gaalaysiiya bal mujtamacaad badan oo muslima gaalaysiiya ayaa jira jahli baana arrinta noocaasi ay tahay iyo bidco aan islaamka sal ku lahayn waxaa kale oo ahlulcilmigu ay tilmaameen in qofka muslimka ah ee muslimnimadu ay u sugnaatay si yaqiinoo la hubo ay ugu sugnaatay inaanay bannaanayn in islaamnimadiisii laga saaro o islaamka laga saaraa ilaa wax yaqiinoo cad oo islaamka lagaga saaroo la helo mooyaane waxaa yaqiinta islaamka lagaga saarayaana wuxuu noqonayaa inuu la yimaado gaalnimo cad oo aan waxaan gaalnimo ahayn xambaari ixtimaali karin iyo weliba inay waxa weeyaan cidda xukunkan saaraysaa noqoto cid ehel u ah oo ahlulcilmiya oo cilmiga waxa weeyaan ka fara buuxsaday ay noqdaan cidda waxa weeyaan xukunkan qofkan saaraysa ee xukumaysa inay noqdaan qofkaasina wax maanic ah oo u diida in la gaalaysiiyo sida inuu jaahil yahay ama waxa weeyaan ta'wiil iyo wixii lamid uu geeyey ama waxa weeyaan uuba isagu sidan diinba u haystay yani mawaanicda noocaasi ama qofku hadalkanba markii uu odhanayey ama qowlkan ama ficilkan uu samaynayey aanu ahayn qof ikhtiyaar lahaayo qof la qasbay oo kale uu ahaa ama waxa weeyaan hadalkani uu waxa weeyaan uga soo baxay si kama ah ama hadalkani uu yidhi si kama ah oo aanu waxa weeyaan u qasdinin waxyaabaha noocaas ah ahlulcilmigu waxay tilmaameen inay mawaanic yihiin qofku walow yani in la gaalaysiiyo diidi kara marka qofkii islaamnimadu yaqiin ugu sugnaatay culimadu waxay dhaheen man sabata islaamuhu biyaqiin ninka islaamnimadiisu yaqiin ay u sugnaatay lam yazul bishakin shaki lagaga suulin maayo islaamnimadii lagaga saari maayo yani wax cad un baa islaamka lagaga saari karaa waxaa kale ahlucilmigu yidhahe man sabata islaamuhu biyaqiin lam lam lam yazul minhu ila biyaqiin yaqiin yaqiintaa lamida uu ugu sugnaaday islaamnimadiisu ay ku sugnaatay mooyaane si kale islaamnimada in qofkaa lagaga saaraa ma banaana nusuus iyo adilo badanna way leedahay masalada noocaas inta haddaynu tilmaannay ikhwaani mawduucan ahmiyaddiisa waxaa ku tusinaya in ilaahay jala wacalaa ambiyadii uu soo diray dhammaantood dadka gaalnimay uga digayeen waxay dadka uga digayeen gaalnimo noocyadeeda dhammaantood sababtay uga digayeenna waxay ahayd dee gaalnimo qofku hadduu ku dhaco wuxuu noqonayaa qof aan diintii toosnayd haysanin ee diintii ka baxay walihaada ambiyada ilaahi jala wacalaa qaar ka midii waxa ay yani dardaarmeen markii ay dhimanayeen awlaaddoodii waxay u dardaarmeen tawxiidka iyo inay islaamnimada haystaan ay gaalnimo iska ilaaliyaan ilaahi jala wacalaa sida suuratu baqaraba ilahi uu ku sheegay ilahi wuxuu yihi wawasa biha ibraahimu banihi wayacquubu ya baniya ina allaha istafaa lakum addiin falaa tamuutunna ila waantum muslimuun ilahi wuxuu yihi kelimatu tawxiid oo ah islaamnimada waxaa dardaarmay oo carruurtiisii u dardaarmay nebiyullaahi ibraahim waxaa kaloo u dardaarmay yacquub baa carruurtiisii u dardaarmay mid walbana wuxuu ku lahaa labadaa nebiy carruurtiisii wuxuu ku yidhi ina allaha istafaa lakum uddiin ilaahay waxa uu idin doortay diinta islaamka ayuu idin doortay diinta xaqa ayuu ilaahay idin siiyey ee falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ha dhimanina idinkoo muslimiina mooyaane diintaa inaad ka baxdaan inaa wax islaamnimadiina idinka buriya iska ilaaliya iska ilaaliya waxaad dareemi kartaa wasiyadaasi iyo dardaarankaasi culayska ay leedahay waayo waxa dardaarmaya laba nebi oo ambiyadii ilaahay ka mid ah waxayna u dardaarmayeen caruurnin carruurtoodii innaga ninka maanta dhiman dhintaa ama geeri ay u timaadaa muxuu dardaarmaa yacni waxa weeyaan waxa uu dardaarmaa adduunyada wixii uu ku hayo iyo sida la odhan doono wuxuu adduunyadu ka dhimanayo waxa kalou dardaarmaa wixii masalan isagoo ama xuquuqee ka maqan ee cid kaga maqan ama waxa weeyaan wixii isagu waxa weeyaan cidi ku leedahay waaba ninka haleelayntaa wuu yaryahay ninka ku fikira awlaaddiisa iyo duriyadiisa inuu u dardaarmo tawxiidka u dardaarmo inay islaamnimada ku dhintaan u dardaarmo inaan islaamnimada ka ridoobin u dardaarma inay waxa weeyaan golfdambeedka ku qadimiyaan diinta xaqa ah aad iyo aad ayuu u yaryahay waxaa kale ay ku tusinaysaa aayaddu yacni dardaarankaasi ay ambiyadaasi dardaarmeen culayska uu leeyahay waayo waa raasumaal raasumaalkii rasmigaa weeye ee qofka waayaa uu khasaarayo qofkii ku guulaystaana ilahay agtiisa uu ku liibaanayo waayo walaalayaal adduunyo waa laga kabtaa laakiin haddii diintaadu ay tagto oo diin la-aan aad ku dhimato khasaaro adduunya iyo aakhiraba waa kugu dhacay khasaaro adduunya iyo aakhiraba waa kugu dhacay ilahi wuxuu idhi am kuntum shuhada'a id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi ilahi wuxuu yihi ma waxa ahaydeen kuwo shuhada aho markhaatiyaalaha oo goobjooga miya ahaydeen markii ay geeridu isugu timi nebiyullaahi yacquub ee u arkay inay waxa weeyaan calaamaadkii gooridu waxa weeyaan inay ku soo xaadirtay markuu arkay waxa ilaahay wuxuu yidhi ma waxa ma yani goobshadag ahaydeen markii nebigaas calaamaadkii gooridu ay u timi ee uu ku yidhi carruurtiisa isagoo u dardaarmaya su-aashan uu weydiiyey bal hadde su-aasha uu weydiiyey waxay hadligayso ilaahay waxa uu yidhi wuxuu ku yidhi carruurtiisii maa tacbuduuna min bacdi aniga dabaday maxaa caabudi doontaa waidinka arko anigu waxa weeye inaan geeriyoonayo oo aan dhimanayo waa idiin muuqataa dabaday maxaa caabudaysaan awlaad bay ahaayeen si fiican loo tarbiyeeyey sunnada iyo xaqa la baray ilaahay waxa weeyaan jawaabtay bixiyeen ilaahay waa uu sheego waxau yihi qaaluu waxay dhaheen nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxida wa naxnu lahu muslimuun waxaanu aabba caabudaynaa waanu caabudi doonaa dabada ilaahaagii iyo aabbayaashaadii wan wanaagsanaa ee waxa weeyaan ambiyada ahaa ilaahay ay caabudayeen ee waxa weeyaan ayaanu caabudi doonaa ilaahaas oo ilaah keliya ah ayaanu caabudi doonaa kelidii wa naxnu lahu muslimuun isagaananu hoggaansami doonaa waxay dhahen waxaanu caabudaynaa aabbayaasha nebiy llaahi ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq ismaaciil dabcan adeerkii ayuu ahaa waxa weeyaan waxaanu caabudi doonaa ilaahaas ay caabudayeen kuwaas ilaaha adiga iyo aabbayaasha caabudayseen ayaanu caabudi doonaa xaaluu kelidii yahay oo kelidii baan cibaadada u barax tiri doonaa isagaanaan u hoggaansami doonaa bay dhahay ikhwaani waxay taasi ku tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay qofku inuu islaamkiisa iyo diinta ilaahay uu ku sharfay uu ilaashado ahmiyadda ay leedahay qofku inuu islaamnimada ku dhinto ahmiyadda ay leedahay qofku inuu ogaado oo u dhug yeesho oo uu aqoonteeda raadiyo inuu aada iyo aada isaga ilaaliyo wixii islaamkiisa burinaya waxaa kale ku tusinaysaa inay lagama maarmaan tahay oo waxyaabaa inalooga baahan yahay ay tahay in awlaadeenna aynu ku tarbiyenno xaqa aynu ku tarbiyenno diinta islaamka inta aynu nool lahay aynu dhex joogno marka aynu dhimanana aynu isaga u dardaaranno isaga inay haystaan ay ku dhintaan aynu u dardaarano kadaalika waxyaabaha ku tusinaya muhimmadda ay leedahay in qofku uu aada iyo aada u ilaashado diinta ilaahay jala wacalaa uu siiyey kana ilaaliyo wax dhaawaca ama buriya waxaa ku tusinaysaa aydan yani waxa weeyaan sidaa aayaddaa hore ay noo tusisay nebiy llaahi ibraahim ayaa waxa uu yihi calayhi salaatu wasalaam waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada albalada aaminan wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam rabbi inahuna adlalna kasiira min annaas faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim nebiy llahi ibraahim ayaa waxa uu ilaahay ka ilaahay sheegay inuu yidhi oo ilaahay ka baryey rabbi ijcal haada albalada aaminan ilaahu beledkan aad i dejisay waa maka eh beledkaa xurmada le ilaahu beled aamina ilaahu ka dhig beledkaas wajnubnii ilaahu waxaad iga dheeraysaa aniga iyo wabaniya carruurtayda an nacbud alasnaam inaanu sanamyo caabudno cidaan adiga ahayn ilaahayow inaanu caabudno naga dheere ilaahayow islaamnimada nagu dil sida ayaa leh nebi ambiyada ilaahay ka midaa leh maxaad mooday masaakiinteenna hadda nool casrigan fitankiisa iyo jahliguba uu faafay nebiyu llahi ibraahim ba wuxuu leeya ilaahow aniga iyo carruurteyda waxaad naga dheeraysaa inaanu sanamiyo caabudno inaanu cidaan adiga ahayn caabudno ilaahow dalaalada noocaasa naga dheere waxa uu leeyahay ilaahay sida uu yani kitaabka qur-aanka ku sheegay nb rabbi inahuna rabbi yaa rabbi rabbigayo bu yii nebiy llahi ibraahim inahuna adlalna kasiira min annaas asnaamtaasi waxay lumiyeen dad badan ayaa ku lumay oo ilaahu cidaan adiga ahayn caabudaya ee ilaahu iga dheere aniga iyo wixii iga tafsiirmay iyo tafsiirtaydaaba ilaahu naga dheere waxay ku tusinaysaa ducada noocaasa ee nebigaasi ilaahay uu ka baryaayo muhiimadda ay arrintaasi leedahay ay leedahay in qofka muslimka ahi diintiisa uu ilaashado ay leedahay in qofku islaamnimada uu ku dhinto iyo inay tahay raasumaal aan waxa weeyaan qofka waaya uu khasaarayo khasaaro dhaba uu khasaarayo ikhwaani ilaahay jala wacalaa aayaadka qur-aanka ah meelo ka mid ah oo aad iyo aad u badan waxa uu kut ku sheegay aqwaal iyo hadallo gaalnimo ah iyo afcaal gaalnimo ah waxaa kaluu ku sheegay ilaha aayadka qur-aanka ah in ay suurtagal tahay in qof muslim ahaa uu ridoobo oo islaamnimada ka baxo taasna waxay ku tusinaysaa yacni inay mawduucan barashadiisu muhimadda ay leedahay si aanu qofku ugu dhicin isagoon dareensanayn ilaahay waxa uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa yaأti allahu biqowm yuxibuhum wayuxibuunah adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fi sabiili illahi walaa yakhaafuuna lawmata laa'im dalika fadl allahi yuutiihi man yashaa wallahu wasiun calim ilahay wuxuu leeyahy dadkii ilaahay rumeeyow dadkii rumeeyey wixii waajibka ahaa inay rumeeyaan looga baahnaayo man yartadda minkum can diini kii idinka idinka mida ee diintiisa ka noqda ee islaamnimada ka baxa ee isagoo muslim ahaa wax islaamnimada ka buriya sameeya fa sawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna ilaahay uma baahna waayo ilaahay jala wacalaa wuxuu ku yeelaya ma jirto ilaahayna waxa uu keeni doonaa qoom ilaahay jecel iyaguna ilaahay jecel mu'miniin iimaankoodu dhab uu yahay ah yacni dadka mu'miniinta u dhibirsan dadka gaaladaana ku ad adag yujaahiduuna fii sabiili illahi walaa yakhaafuuna lawmata laa'im xaqan aan cid looga tegin dalika fadl allahi yuutiihi man yashaau wallahu waasicun calayim aayaddaa waxay tilmaamaysaa in qofku isagoo muslim ah ay dhici karto intuu ficil sameeyo ama qowl sameeyo ama uu shay ashyaada islaamnimada lagaga baxa kamida intuu sameeyo inuu diinta ka baxo in arrintaasi dhici karto waxa weeyaan ayay tilmaamaysaa aayaad kale oo qur-aanka aada uga buuxa oo waxa weeyaan tilmaamaya in islaamnimada wax lagaga ridoobo oo lagaga baxa ay jiraanna waa ay badan yihiin bal suuradda maa-ida ayayba qaarkood ku jiraan oo waxa weeyaan aktar min mawdic ayay kaga jirtaa isagoo ilaahay leh laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha taaliu salaas yani waxa weye ilaahay waxa uu tilmaamay inay gaaloobeen oo islaamka ka ba yani diinta ka baxeen ay gaalo yihiin kufaar ah dadkii yidhi ina allaha taaliu salaasa ama saddex ilaah baa adduunka ka jira yani waxa weeyaan yidhi ama ictiqaaday yani waxa weeyaan in cuseyr iyo maryam iyo dadyo yani qaar lamiga ay yihiin ambiye ay yihiin cafwan ay yihiin ilaahy ay yihiin inay ilaahyo yihiin addoommada qaarkood ictiqaaday marka arrinta noocaasihi waa arrin khuduuradeeda leh waana arrin muhim ah oo qof kastoo muslim inuu ogaado oo wax ka ogaado ay lagama maarmaan tahay muhimadda mawduucan uu leeyahay waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid a sidaan hore u sheegay in jaahilnimada laga jaahil noqdaa ay keeni karto in qofku uu hadallada qaarkood yidhaaho ama afcaasha qaarkood uu sameeyo isagoo aan ogeynba inay gaalnimo tahay yani waxa weeyaan ay taasina keentay in camalkiisii iyo islaamnimadiisiba uu buro isagoon ogeyn siduu ilahay yihi an taxbata acmaalakum antum laa tashcuruun arrinta noocaasina arrin khatarteeda leh rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi sida abu hureyra saxiixulbukhaari ku wr yani sida saxiixulbukhaari ku sugan ee abu hureyra radi allahu tacala canhu uu warinaayo waxa uu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam ina arajula la yatakalamu bilkelimati min ridwaan illah qofku waxaa laga yaabaa inuu ku hadlo kelmad yani ina arajula ninku la yatakalamu wuxuu ku hadlayaa bilkelima kelmad ayuu ku hadlayaa min ridwaan illahi ilahay raalli ahaanshihiisa alah oo ilaahay raalli gelinaysa laa yulqii lahaa baalan marka uu ku hadlayo yani waxa weeyaan ujeedo weyn kama laha ama waxa weeye yani qiimo badan isaga lama laha haddana kelmadda noocaas ee ilaahay raalli ahaanshihiisa yarfacuhu allahu ilaahay wuxa uu ku qaadayaa kor ugu qaadayaa bihaa kelmadda awgeed darajaad darajooyin buu ilahay kor ugu qaadaya a sida riwaayaadka kale ku soo aroortay waxa uu ku gaadhayaa meelo iyo derajooyin waaweyn oo ilaahay agtiisa yani waxa weeyaan ahaaday oo waxa weeyaan yani ka mida ilaahay raalli ahaanshihiisa ayuu ku gaadhayaa laa yulqii lahaa baalan yani ujeeddo ama waxa weeyaan yani aada uguma soo jeedo markuu hadalkaan leeyahay kelmaddaas laakiin haddana manzilada intaa leg ayuu ku gaaraya waxaa kaloo nabigu uri ina arajula la yatakalamu bilkelimati min sakat illah waxaa laga yaabaa ninku inuu ku hadlo kelmad ilaahay caro gelinaysa laa yulqii lahaa baalan oo aanu dan badan ka lahayn yani waxa weeyaan marka uu leeyahay haddana yahwi biha fi jahannam oo uu jahanamo yani waxa weyan kelmaddaasoo sababaysa inuu jahanamo ku hoobto oo waxa weeyaan uu galo riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arortay sida tirmidi iyo imaam axmed yani ay wariyeen inuu nebigu yii ina arajula la yatakalamu bilkelimati laa yaraa biha ba'sa yani ninku waxaa laga yaabaa ama yani marka nebigu ninka uu leeyahy ugama jeed inay raggun gaarku tahay dumarkuna waa lamid eh waxaa qofka laga yaabaa inuu ku hadlo kelmad laa yaraa biha ba'san dhibaato badanba aan agtiisa ku lahayn oo aanu islahaynba waxbay ku yeelaysaa oo yahwi biha sabciina khariifan fi nnaar toddobaatan dayrood yani wax leeg uu jahanamo hoosu gelaya buu nebigu alayh isalaatu wasalaam taasi waxay ku tusinaysaa khuduurada ay leedahay qofku yani waxa weeyaan inuu hadallada qaarkood iskaga hadlo oo aanu garanaynin wax ay keeni doonto ama aanu ujeedo badan iyo dareen badanba ka qabin marka uu leeyahay taasina waxay tilmaamaysaa ama ku kugu baraarujinaysaa oo qofka muslimka ah ay waxa weeyaan ku kalifaysaa inuu barto islaamnimada waxa buriya si uu isaga ilaaliyo islaamnimadu waxay ku toosto si uu u sameeyo islaamnimada wixii nuqsaaminaya si uu uga dheeraado inuu barto ayay tilmaamaysaa taasina waxyaabaha ikhwaani mawduucan muhimmadiisa ah ku tusinaya waxaa ka mid ah in nabigeena calayhi isalaatu wasalaam yani ilaahay jala wacalaa sida qur-aanka ku taalla in lagu yidhi lain ashragta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin nebi maxamedow haddaad ilaahay cid la caabuddo oo aad shirki samayso shirkiguna waxyaabaha lagu gaalooba ayuu ka mid yahay ee islaamka lagaga baxo ilahi wuxu uhi layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin yani camalkaagu waa burayaa waxaanaad noqonaysaa yani kuwa khasaara ayaad ka mid noqonaysaa buu nebi ayaa ilaahi jala wacala yidhi lain ashragta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin taasina waxay yani ku ku kalifaysaa qofka muslimka ah haddii nebiga sala allahu alayhi wasalam lagu leeyahay isagoo nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam haddii lagu leeyahay lain ashragta layaxbatanna camaluk haddaad shirki samayso oo aada gaalnimo ku dhacdo yani camalkaagu waa burayaa haddii saa lagu leeyahay maxaad mooday isagoo nebiga alayhi salatu wasalam haddii saa lagu leeyahay cidda kale ee waxa weeyaan inagoo kale ah ee waxa weeyaan ogeyn in dembigoodii hore iyo dembigoodii dambe midna la dhaafay ee xaaladoodu ay iska xaalo tahay maxaad mooday khitaabka noocaas ah culimadu waxa weeyaan waxay yidhaaheen waa khitaabkaasi waa khitaab yani waa hadal ilaahay uu kula hadlayo nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin ummadda loola jeedo ayay ahlulcilmiga qaarkood yidhaaheen ahlulcilmigana qaarkoodna waxay yidhaaheen maya ee waxa weeyaan khitaabka iyo aayaddu nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo rasuulkaba waa khusaysaa laakiin ilaahay jala wacalaa nebiga wuxuu ka ilaaliyay inay gaalnimo ka dhacdo ayay ahlulcilmigu yidhaaheen sida culimada tafsiirkaba kutubtooda tafaasiirta aad ku arki karto taasi waxay tilmaama yani ku ku ku kalifaysaa qofka muslimka ah maadaama nebigeena calayhi isalaatu wasalaam oo fadligiisa aynu garanayno mansiladiisa iyo sharaftiisa aynu garanayno ilaahay siduu u karaameeye aynu garanayno cilmi iyo alla kacabsi iyo diin halku ka gaadho aynu garanayno ayaa haddana ilahi jala wacala waxa uu leeyay lain ashragta layaxbatanna camaluka walatakuunana min alkhaasiriin yani haddii aad shirki samayso camalkaaguna waa burayaa yani waxaanad noqonaysaa kuwa khasaare khasaare dhaba adduun iyo aakhiraba waxay taasi kugu kalifaysaa in aad aad iyo aad ugu dhugmo yeelato aad iyo aad aad isugu kalifto wakti badan aad ku bixiso wixii islaamnimadaada toosinaya iyo wixii islaamnimadaada dhibaaya si aad waxa weeyaan midna u samayso ka kalena aada uga dheeraatoad uga tagto runtiina walaalayaal kaflo badan ayaa dadka muslimkaa maanta ku dhacday oo keentay inin badanoo iyaga ka mid ihi diintoodii ay jaahiliin ka noqdaan weliba waxa weeyaan shacabkeenna soomaaliyeed in badanoo kamid a ayaa jaahlibo badani haysaa oo waxa weeye runtii jahligaasina uu sababay in waxyaabo badan oo waxa weeyaan gaalnimo ah ay dadku sahalsadaan ay waxa weeyaan sameeyaan amaba ay ku hadlaan iyagoo aan dhugmo badan iyo dareen badan ka qabin waana qadiyad runtii khatarteeda leh oo ay tahay inuu qofka muslimka ahi aad iyo aad uga digtoonaado aad iyo aad inuu uga digtoonaado ilaahay waxa uu sheegay dadka makhluuqaadka ah ama bani aadamka inay ka mid yihiin kuwa adduunka shaqaynaya oo acmaal wanaagsan samaynaya laakiin aakhire ilahay hartiisa aan waxba ku lahayn sababtu tahay ama islaamnimaday sheeganayaan baan dhab ka ahayn ama islaamnimadiiba afcaal ay samaynayaan iyo aqwaal ay samaynayaan iyo ku buriyeen marka si aanu qofka muslimka ay nooca u noqonin waa inuu mawduucan dhigmo badan u yeeshaa oo aada iyo aada uga taxadira marka walaalayaal sidaas waa inuu qofka muslimka ay ku dadaalo si uu diintiisa ugu yani waxa weyaan nabadgelyadeeda iyo inay saafi u ahaato ugu ugu dadaalo ha ku dadaalo oo kale qofka muslimka inuu ilaahay weydiisto salaad kasta iyo wakti kasta inuu ilaahay diinta islaamka ku dilo oo uu xaqa ku dhinto xaqana waafajiyo insha allahu tacaalana habeenada soo socdana habeen kasta oo caawo kalaa salaasa ah darsigan ayaynu wadi doonaa ilaa aynu ka dhammayno caawana insha allahu darsiga intaasaan kusoo koobaya subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu